Qoysaskan oo ku nool kampka Warshaare oo ku yaala duleedka degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay qabaan baahiyo nololeed oo aad u liito. Qoysaskan oo ka soo hayaamay deegaano kala duwan ayaa baahiyaha ugu daran ee haysta xilligan waxaa ka mid ah hoy aan wanaagsanayn, raashin la'aan iyo caafimaad darro. Musteexa Xirsi Faarax, Guddoomiyaha Kampka Warshaare iyo qaar ka mid ah barakacayaasha kampka ayaa maamulka degmada Cabud Waaq, hay'adaha samafalka iyo ummadda Soomaaliyeed wax haysta ka codsaday inay gurmad la soo gaaraan.
Waxaanu codsanaynaa si degdeg ah gargaar degdeg ah dadkaas waxay ku hoydaan iyo waxay ku harsadaan midna ma haystaan. Agoon bay u badan yihiin, waayeelay u badan yihiin, baralis bay u badan yihiin. Wax alla waxay haystaan lama arko. Waa dad carrada ka soo kala hantaa wilfay. Waa dadka laga tirada badan yahay ee adariska ah. Aad iyo aad baanu maxaa ahayd baahida iyadu u badan tahay. Ilaahay baa baahida awdi kare eh. Waxaanu rajaynaynaa hay'adaha caalamka ilaa heer madaxweyne ilaa heer dowlad goboleed baad ma haysano. Roobka waxaan kaga okorano ma haysano. Wax alla waxaanu ku afurno iyo waxaanu ku iidno ma haysano. Waxaanu codsanaynaa si gargaar bili aadnimo oo degdeg ah ayaanu codsanaynaa. Caalamka ka codsanaynaa, islaamka ka codsanaynaa. Walaal muslim ah oo maalin dhow raashin iyo lacag yar oo aan biyo ku gashtan yiri nagu sadaqaystay noo keenay. Waa uga mahad celinaynaa adduun iyo aakhiraba in Ilaahay ku liibaano. Maamulka Caawud Waaq waxaanu ka codsanaynaa inay indha gaar ahaan nagu soo dadweynaha iyo dowladda iyo hay'adda iyo khayr allaha siiya waa u wada baahannahay sidaasaana waa u wada lahanaa agoon iyo rajo iyo muxuu hayto boqowsho intabana waa leenahay islaam ahoo waxbixida annagu dad isku kor daartay baana agoon ha noqoto waayeel ha noqoto muxuu ahaayey dad tabaryar ha noqoto biyola'aanaaba adduunka noogu daran waxaan cabna ma leh waxaan cunno ma leh roob haddau yimaado waxaan ku okoranno ma leh waxaan aad uga cabanaynaa roobabkii oo da'ay dhulkii oo aan wax hayadoona garab qabatay aysan jirin hayad haba yaraatee waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada iyo hay-adaha dhammaantood in ay noola garab galaan ayna qabtanna caawinaanna caawiyaan